booliiska dalka uganda oo maalmahan waday howlgallo dhinaca ammaanka kadib qaraxyadii kambaala ka dhacay toddobaadkii tegey ee isis ay sheegatay ayaa sheegay talaadadii shalay in ay soo xireen afar qof oo soomaaliya oo ay uga shakisan yihiin inay waxaa qarxageeyeen meel lagu nasto oo toddobaadkii tegey uu lahaa madaxweynaha oo toddobaadkanna tegi lahaa madaxweynaha dalka uganda yoweri museveni haddaba arrintan ayuu maxamed colaad xasan ka wareystay danjilaha soomaaliya fadhigiisu ee dalka uganda cali maxamed maxmuud cali cagabaruur
bismillah calad waa mahadsantaha waana ku salaama adeega bahda v o eda iyo shacabka soomaaliyeed calaad sida aan idaacadahaba ka aragteen waxaa maalmihii lasoo dhaafay jimcada lasoo dhaafay la xirxiray dad soomaaliyeed oo gaaraya ilaa toddoba qof runtii gabar kamid aheedna waa lasoo daayey lixda qof oo kalena weli way xiran yihiin marka eheladooda noo yimaadeenna waxay noo sheegeen dadkaas inaysan maaragtay wax laga arrimahaas ku lahayn annaguna waxaan isku daynay inaan xiriir la suubino warqad qoraal u gudbinay wasaaradda arrimaha dibadda dowladda uganda waxaan ka codsanay in qunsulkeena uu soo arko muwaadiniinta soomaaliyeed la sheegay inay ku xiran yihiin kuna eedeysan waxyaaba maaragtay qaraxyada sababay inay baabuurkooda ku jireen annaga markii runtii ehelada dadka noo yimid waxay noo sheegeen inay maaragtay wax bateri iyo baabuurta markay damaan wax lagu kiciyo wax noocaas inay baabuurka ku jireen laakiin aysan ahayn wax qarxin aysan ahayn dadka qaar kamida waa dadaan naqaano muddo badan wadankan deganaay khaasatan ninka baabuurka iskale ninka baabuurka iskalena waa waa laga kereysta dhalinyaro kale kakereysta isla soomaaliya markii lasoo wacayna oo lagu yirina baabuurkaas maarata adiga ma iskale waxaan rabnaa ina warayspolation ugu tegiy isigana waa la xiray dhalinyarada kaleo gadaal laga qabtay oo la xirayna waa qaar u tegay in maaragtay ay soo damiintaan marka lixdaa wiilaa xiran gabadhina waa lasoo daayay sidaasay jirtaa calaad marka marka meelo kala doon baa laga soo xiray dhammaantood mase way isla socdeenoo marka laga reeba ninkan gaariga iska leh inta kale gaariga la qabtay baa bay la socdeen mase meelo kala doon baa laga soo qabtay
colaad markii hore gaarigan meel siday noo sheegeen ehelada dadka xiran meel baarkin uu yilay oo hotel hotelada waaweyn magaaladan kamida baabuurkii marow maaragtay alaarmiga qayliye ayay booliisku kusoo maaragtay usoo baxeen baabuurkana wuu ka maqnaayo ninka iskale ama ninka watay mar dambe maaragtay yimid qofkii iskalahay meeshaasay ninka ka xireen inta kalena waa dad u tegay inay soo damiintaan asiga waxaa la socday sidaan maqalnay wiil iyo gabar waa gabadha lasoo daayan kuu sheegayna marka wiilkaas iyo kan baabuurka waday maahana inta kale waa dad stationka ayay ugu tegay inay soo damiintaan ninka baabuurka iskalena waa booliiska u yeeray inay wax ka weydiiyaan sidaasu asigana meeshuu tegay marka wax guryahooda laga soo qabtay ma jiraan midda kalena runtii colaad sida aan ka naqaano ama waxyaabaha qaar tuhun markii noocaasi jiro inta badan baaritaano badan oo dad guryaha loogu tago maar dadkaas eheladooda iyo la baaray wax noocaasaa jiri jiray marka arrintaana waxay isaga eg tahay inaysan tuhun yar oo aheen wax weyn aysan ahayn maxaa yeelay dadkaas oo dhan wax guryahooda la baaro ma jiraan wax goobahooda ganacsiga wax la baarana ma jiraan wa gartay waxaa kaloo jiray qaraxyadii ka dhacay kambala toddobaadkii hore markii ay dhaceen kadib waxaa soo baxayay in qof soomaaliya lasoo xiray marka qofkaasi ma dadkan buu ka mid yahay mise wuu ka duwan yahay maya colaad inta lasoo xiray intaanay ahaayeen markii hore qof soomaaliya laguma tuhmin qaraxyada markay dhaceen jabhada wadankan ka jirta maaragtay a d f la yihahdo niman jabhada wadankan marar badan dagaalay waxaas wariya ayaa jira oo dhinacaas xuduuda congo iyo u badan iyo uganda markii meeshay galaan qaraxyadaas wax soomaaliya marnaba dowladda uganda kuma eedeynin arrinkan dambe uun maaragta shakigaas laga qabay baa jirta iyadana runtii sidaan u aragna wax weyn maahan sidaan kuu sheegana wasaaradda arrimaha dibadda waxaan ka codsanay uganda in usulkeena soo fiiriyo usulkeena marka u tagana muddo aana ka badnayn ilaa jimcada ayaan dhahnay maaragta waxaan rabnaa inaan u tagno oon soo soo baarno runtii markaasaan kasoo baxna insha allah warbixinayda kasii doonaa laakiin hadda baaritaanada hordhaca inaysan wax weyn jirin ayaa maaragta noola sheegay marka waxaan isu leeyahay arrintan wax weyn maahan jaaliyadda soomaalida uganda ku nool waxaan baaqay inay dejiyaan insha allahu arrintoodana waa la socon doonaa imaan ambasadore marka waddan uganda oo kale ay wax ka dhacaan soomaali badanna way ku nool yihiin ganacsato ha aadaano ama arday wax ka barata ha aadaano ama dad degan ha aadaano oo qoysasa dhibaatooyinka noocana markay dhacaan walwalbaa bulshada ku abuurmaya oo cabsi baa gelaysa safaarad ahaan maxaa tallaabo aad qaadeen si dadkaa loo dejiyo loo muujiyo in safaarad matashaa ay ku taalo magaalada kambala ama uganda colaad markii arrintan u dhacday maanta hadda bejka safaaradda waxaan soo gelinay in jaaliyadda soomaaliyeed ay isdiiwaan geliso horeyna waxaan xiriir ula suubinay ganacsatada waddankan ku nool inay suubiyaan urur ay ku midaysan yihiin ganacsatada ardada soomaaliyeed horeyaan urur noocaas u lahaayeen oon ka dalban inay isdiiwaan geliyaan marka anigoo ka faa'iideysanaya fursaddan waxaan ka codsanaynaa jaaliyadda soomaaliyeed ee waddankan joogta in ay isdiiwaan geliyaan diiwaangelintu runtii dad badan oo iska maarata hadallo ka qaldan uka jiraa jira diiwaangelintu wax lacaga maahan qofkana xog xog aada u kooban aan ka qaadanayna kamid tahay magaciisa meeshuu degan yahay iyo iyo taleefonka laga heli karo marka iyadaasna xogtaas cid kaloon la wadaagayna mala safaaradda iyadaba haynaysa muwaadiniin soomaaliyeed haddii ay wax dhacaan ama ayaan maaragtay meelaan kala xihiirnay noqon doontaa waxaan ka codsanaynaa jaaliyadda soomaaliyeed ku nool waddanka uganda ganacsato ha naqato arday ha naqato dad deegaana inay iska diiwaangeliyaan safaaradda iskasoo diiwaangeliyaan
kaasi waxa uu ahaa danjiraha soomaaliya ee dalka uganda cali maxamed maxamuud cali cagabaruur wuxuu u waramayey wariyaha v o a maxamed colaad xasan